أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo ah laaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a maxaa sababay in dowladaha elitariya iyo suudaan ay isaga baxaan ururgaaleedka igaad maxaanse ka ognahay duulaanadii ugu waaweynaa ee ururkan uu u soo maleegay soomaaliya in ka badan labiyo toban qof oo yuhuud ah oo ku dhintay weerar ka dhacay magaalada sydney ee waddanka austareeliya xaflad ay yuhuuddu ku caweynayeen oo isku beddashay baraakado dhiig ah masaajidda jaaliyadda soomaalida ee minnesota oo haawanaya sababo la xidhiira muslimiintii ku tukanayay oo noqday kuwo la raafay iyo kuwo baxsad ah maleeshiyaadka xuufiyiinta oo khasaare culus lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo lala beegsaday ciidamadooda xaflad manaaq cusub ay ku dooranaysay beelweynta ansaareed ee hubeer oo ka dhacday mid ka mid ah deegaanada wilaayada baay qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarylabaatanka bisha jamaadu thani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxaa sababay in dowladaha elitariya iyo suudaan ay isaga baxaan ururgaaleedka igaad maxaanse ka ognahay duulaanadii waaweynaa ee ururkan uu u soo maleegay soomaaliya arrimahaasi waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow bismillaahi raxmaan iraxiim walaalka cabdiwaha bukhaari waad mahadsan tahay sidaad sheegtay xaaladaha ee mandiqada geeska afrika marba waxa ay soo gaaraysay marxalado kala duwan sida ay la socdaanba dadka udhuundoleela siyaasada arrimahan dabayaaqada toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda eriteria oo ah dowladda cadabariga qaaradda afrika ayaa sheegtay in ay isaga baxday urur goboleedka igat tallaabadaas oo lagu tilmaamay mid deg deg badani uu ka muuqdo oo aan horey loo saadaalinin xukuumadda asmare oo isbahayso goboleedkan ku soo biirtay sannadkii kii ayaa ka mid ahayd wax ku dhow saddex sano balse nidaamka afwarkii ayaa go'aansaday inuu isaga baxo taasi oo keentay ayaa la leeyahay in la isweydiiyo su'aalo badan oo ku saabsan howsha igad sida aan wada ognahay mandiqadda waxa ay wajahaysaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo xiisado kala duwan dowladaha asmare iyo adis ababa ayaana madaxa iskula jira dowladda eritereya ayaana u aragta urur goboleedkan mid gacanta ugu jira etoobiya oo iyada ay sida doonto ay ka yeelato marka ugu horeyn haddaba waa kuma urur gaaleedkaasi igad urur goboleedkan igad waa mid ka mid ah urur goboleedyada ugu xoogan afrika gaar ahaan bariga afrika iyo geeska afrika ururkan ayaa la aas-aasay sanadii kii balse waxaa mar kale lasoo cusboonaysiiyey sannadkii dii xilligaas oo dowladaha xubnaha ka ah ay badankood ahaayeen kuwa kala daadsan waxaase igad mar walba hormuud ka ahaa dowladaha gaalada ah ee kenya iyo etoobiya oo u muuqda in iyagu ay ku adeegtaan sidoo kalena ku meel marsadaan ajandayaashooda gaarka ah ee ay ka leeyihiin geeska afrika igad waxa ay door weyn ka qaadatay sida ay ku doodayaan dowladaha aas-aasay arrimaha la xiriira nabadda amniga horumarka dhaqaalaha iyo iskaashiga siyaasadeed ee dalalka xubnaha ka ah waa sida iyaga ay sheeganayaane bilowgii hore igad ee laguma aas-aasin magacan hadda jira ururkan markii ugu horreysay waxaa lagu aas-aasay qaab u muuqday mid hay-ad ah ujeedkana waxa uu ahaa in uu maareeyo abaaraha bariga afrika dulucda ugu weyn ee wakhtigaasi loo aasaasay waxay ahayd in si wada jir ah wax loogu qabto abaaraha kusoo noqnoqday qaaradda afrika iyo dhibaatooyinka deegaanka ee saameynta xoogan ku yeeshay dalalka gobolka maadaama dalalka bariga afrika ay wadaagaan cimilada abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee lamidka ah waxaa la dareemay in xal waara laga heli karo oo keliya iskaashi goboleed la dhiso islamarkaana arrimahaasi wax ka qabta dabayaaqada kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii xaaladda gobolka ayaa isbedeshay marka laga soo tago abaaraha waxaa sii kordhay dagaallo sokeeye khilaafaad xuduudeed burbur dowladeed iyo amni darro gaar ahaan dalalka soomaaliya suudaan iyo etoobiya taasi waxa ay keentay in la ballaariyo doorkii ururka sidaasi darteed sanadkii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii igad waxaa si rasmi ah loogu bedelay magaca igad iyadoo lagu daray waajibaadyo cusub oo ay ka mid yihiin nabadeynta xalinta khilaafaadka amniga iyo horumarinta dhaqaalaha igad waxaa xubno ka ah sidii la ogyahay siddeed waddan kuwaas oo kala ah soomaaliya etoobiya kenya jabuuti uganda suudaan koonfurta suudaan iyo eritreya oo hadda iyada isaga baxday qaabdhismeedka ururka markaan ka hadalno wuxuu ku dhisan yahay mabda'a ah in dhammaan dalalka xubnaha ka ahi ay xuquuq siman ku leeyihiin islamarkaana ay wax ku leeyihiin go'aanada uu qaadanayo ururka hoggaanka ururka gaar ahaan xilka agaasimaha fulinta waxaa loo wareejiyaa si ku dhisan isqadarin goboleed iyadoo dal walba uu fursad u helo in muwaadin ka socda uu hogaamiyo ururka inkastoo uusan jirin wareeg rasmi ah oo wakhti go'an ku xiran dhanka kalena dalalka xubnaha ka ah ayaa si guud ugu heshiya in xilka uusan ku koobnaanin hal dal oo keliya balse uu noqdo mid dalal kala duwan ay iska soo daba wareegaan sida muuqatana urur gaaleedkaasi igad en qodobkaasi uu degsan kuma dhaqmaan waxaa jira dowlado awoodoo leh oo danahooda gaarka ah ku fushada sida aan horey usoo sheegnayna waa dowladaha etoobiya iyo kenya oo iyaga inta badan ku takrifala awoodaha ururka sida marar badanba ee lagu dhaleeceeyey tan iyo markii la aasaasay urur gaaleedkaasi igad waxaa soo maray madax kala duwan islamarkaana ka socday dowladaha etoobiya uganda eritereya suudaan iyo kenya waxaana hadda mar kale majaraha u haya ururkaasi nin ka soo jeeda dalka etoobiya marka laga hadlayo soomaaliya ururkan waxa uu qeyb weyn ka yahay hagardaamooyinka ka dhankaha shacabka soomaaliyeed waxaana xafiiskiisa ee laga soo abaabulay duulaano iyo dhagaro waaweyn oo soomaaliya dhulka sii geliyey ee tusaale xilligii ciidamada silimiinta etoobiya ay ciidankeeda soo gelisay soomaaliya sannadii labada kun iyo lixdii waxay adisababa ka faa'iidaysatay awoodda ururka iyadoo heshay taageero siyaasadeed oo urur gaaleedkaasi igad ah waxaana xilligaasi magaalooyinka waaweyn ee waddanka ay soo gelisay kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya sannadihii labada kun iyo afartii ilaa labada kun iyo lixdii ee dowladaha siliibiyiinta ee ururkan ku jira waxay iclaamiyeen duulaan amaba howlgal loogu magac daray igadsom kaasi oo ahaa howlgal militari iyo mid siyaasadeed balse howlgalkaasi ayaa fashilmay sababo la xiriira dhaqaala la-aan inkastoo dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ay ciidanka xabashida siisay dhaqaale xoogan si ay u qabsadaan inta badan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya horaantii labada kun iyo lixdii howlgalkii igadsom ayaa fashil ku soo dhammaaday waxaana bedelay howlgalka kufaarta afrikaanta ee amisom igad oo etoobiya ay hoggaanka u haysay militari ahaan iyo siyaasad ahaanna ayaa howlgalkaasi ku wareejisay ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee marka laysku soo xooraamiyo ee walaalka waa urur dhammaan ajandayaashiisu ay dejiyaan dowladaha siliibiyiinta kenya iyo etoobiya ee waxaa la ogyahay uganda iyo koonfurta suudaan saameyn weyn kuma lahan marka laga reebo in mansab ahaan iyo jiritaan ahaan ay ka dhex muuqdaan ururka dowladaha suudaan iyo eritereya oo fahmay khataraha ururka ayaa isaga insixaabay waxayna ku sifeeyeen igad mid ka shaqaysa masaaliixda dalal gaar ah marka soomaaliya laga hadlayo igad waa halis weyn oo lafdhabar u ah duulaanka gumaysiga ah ee dalka lagu soo qaaday ilaa iyo haddana runtii ma jirto cid sidaasi usii fahantay amaba ee la socoto dhagaraha urur gaaleedkaasi uu ku hayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska afrika marka laga reebo mujaahidiinta oo iyaga il gaar ah ku haya iyo weliba sidoo kale dad kale oo iyagana soomaaliyeed oo iyagana siyaasiyiin amaba dad kale oo waxgarad ah oo iyagana runtii dareemaya halista weyn ee ururkan iyo weliba sidoo kale dowladaha gadaal ka taagan waad mahadsan tahay walaalka ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka masaajida jaaliyadda soomaalida ee minnesota oo haawanaya sababo la xiriira muslimiintii ku tukanayay oo noqday kuwo la raafay iyo kuwo baxsad ah qodobkaas iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxmed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta howlgal qarax ah oo caawa ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala eegtay askar murtadiin ah oo roondo ku jirtay waxaana jira khasaare soo gaaray cadowgaasi sidoo kale dagaallo saddex jeer lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa waxaay galabta ka dhaceen agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaa sidoo kale maleeshiyada murtadiinta ah ee la jabiyey ay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen weerar madaafiic ah khasaare ayaana murtadiinta weeraradaasi lagu gaarsiiyey haddii aan halkaasi uga gudbo mareegta faafareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ugu yaraan laba iyo toban qof oo ku dhintay weerar lagu beegsaday munaasabad yuhuudeed ka socotay xeebta saydni ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday goob dalxiis oo ku taal gobolka bondi ee magaalada sydney ee gobolka new south wales ee dalka australia sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanku toogashadan oo dhacday maanta oo axadda ah ayaa sida la tuhunsan yahay waxaa fuliyey laba nin kuwaas oo rasaas ooda kaga qaaday yahuud xus ku dhiganaysay xeebta caanka ah ee bondi beach sahayino kale oo fara badan ayay wararku tibaaxayaan in ay ku dhaawacmeen toogashadaasi iyadoo weerarkani uu argagax badan ku abuuray dadkii halkaasi isugu yimid meydkuna uu muddo badan bilanaayeen goobtaasi ilawareedyo aanu helnay ayaa xaqiijiyey in goobta la weeraray ay ka socotay munaasabadda lagu magacaabo januuka oo yahuuddu ay xusaan sanadkiiba hal mar taasi oo ay kasoo qayb galeen boqolaal ka tirsan sahayanada ku dhaqan waddanka austraaliya warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in la dilay mid ka mid ah tuhmanayaashii weerarka fuliyey halka midka kalena la sheegayo in dhaawac culus uu soo gaaray iyadoo tirada dadka dhaawacmayna ay gaarayaan boqol ruux oo ay ku jiraan laba sarkaal oo booliis ah laamaha ammaanka austraaliya ayaa xaqiijiyey khasaaraha toogashadaasi iyadoo ilaa hadda aan la shaacin sababta ka dambeysay weerarkan dadweyne badan ayaa isaga cararay xeebtaasi oo ku taal bariga saydney taasi oo ah goob dalxiisayaasha caalamku ay si weyn ugu qulqulaan xilliyada fasaxa dalxiisa u dhashay ingiriiska ayaa u sheegay a f b in uu arkay markii ay rasaastu bilaabantay laba nin oo dhar madow ku labisan oo wata qoryaha darandooriga u dhaca iyo sidoo kale dad badan oo dhaawaca goobjooga kale ayaa sheegay inuu arkay ugu yaraan toban qof oo dhulka waran iyo dhiig fara badan oo meel walba qulqulaya ra-iisul wasaaraha austraaliya ayaa isna dhankiisa sheegay in weerarka ka dhacay bundi beach uu naxdin iyo murugo ku reebay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa weerarada ciidanka ice ee maraykanka oo saameeyey masaajidda ku yaal minnesota waxaa faraha ka sii baxday xaaladda ay ku sugan yihiin soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka kadib go-aankii uu trump meesha uga saaray qaraarkii diidayey in la tarxiilo soomaalida cabsida haysata soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota waxay keentay in ay xirmaan masaajidda jaaliyadda soomaalida ee ku yaal gobolkaasi kadib weerarada joogtada ah ee dadka muslimiinta ah uga imanayay ciidamada socdaalka maraykanka ee uu trump kusoo daadiyey gobolkaasi muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay masaajido caan ah oo inta badan ay jaaliyadda soomaalidu ku cibaadaysan jireen oo noqday kuwa haawanaya kuna dhow in ay xirmaan kadib markii ay kordheen weerarada ciidamada socdaalka saliibiyiinta maraykanka ay ku hayaan dadka muslimiinta jabaacada masaajidda ayaa si la mida soomaalida kale waxaa la soo wariyey inay ku nagaadeen guryahooda cabsi ay ka qabaan in la qabqabto oo xabsiga loo taxaabo maadaama ciidamo kala duwan oo u badan kuwa socdaalka lasoo dhoobay xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa sheegay in si la mid ah suuqyada ganacsi ay masaajidda iyo dugsiyada u saamaysay hanjabaadii trump wuxuu sheegay inay aad u yaraadeen jamaacada masaajidda ku tukan jirtay soomaalidu waxay wadaan isku soo baxyo ka dhan ah beegsiga gaarka ah ee lagu hayo ciidamada maraykanku waxay si isku mid ah u xirayaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi maadaama uu trump ku tilmaamay kuwa qashin ah uuna doonayn inay dalkiisa sii joogaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshaadka xuutiyiinta oo khasaare culus lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo lala beegsaday ciidamadooda qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan qarax ayaa ka dhacay gobolka alxudeyda ee waddanka yemen ciidamada qaraxa lala beegsaday ayaa waday howlgallo miino baaris ah miinada ayaa lagu aasay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee gobolka alxudeyda intii lagu guda jiray dhoolatus milatari oo ay sameynayeen ciidamada qaraxa ayaa gallaaftay nolosha laba askari oo xuutiyiinna halka shan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo loo qaaday xarumo caafimaad maleeshiyaadka xuutiyiinta ilaa iyo hadda ma aysan ka hadlin khasaaraha soo gaaray ciidamadooda waddanka yeman waxaa sidan oo kale deegaanada ay maamulayaan kooxda xuutiyiinta lagula egtaa qaraxyo aad u badan kuwaas oo ay ku waayeen askar iyo saraakiil badan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tobaniyo qof oo ku dhintay roobab dabayla wata oo ka da-ay marinka khaza roobab dabayla wata oo tan iyo arbacadii lasoo dhaafay ka da-ayey marinka khaza ayaa si weyn u saameeyey dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan marinkaasi waaxda difaaca madaniga ee marinka khaza waxay sheegtay in ugu yaraan saddex iyo toban ruux ay dhinteen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay kadib roobab aada u xoogan oo dabayla wata oo ka da-ay marinka khaza kuwaasoo sidoo kale la tagay teendhooyin ay dhisteen dadka filistiiniyiinta ah ee barakacayaasha ah waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagnayd waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxa ay tahay raafka ay ciidamada maraykanka ee lagu magacaabo ice ay ku hayaan soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee wadanka maraykanka muuqaalo kala duwan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamadan socdaalka maraykanka ee maamulka trump uu kusoo daadiyey gobolka minnesota oo beegsi gaar ah ku hayaa soomaalida ku dhaqan gobolkaasi dadka soomaaliyeed waxay bilaabeen in ay adeegsadaan xeelado ay isleeyihiin oo aad kaga badbaadi kartaan beegsiga gaarka ah ee lagu hayo waxaana muuqaalada baraha bulshada sida weyn ugu baahay ka mid ah gabar soomaaliyeed oo inta baasaboorkeeda madaxa ku xiratay suuqyada kasoo adeeganaysa si ay uga badbaado in ay ku dhacdo gacanta ciidamada ice lagu magacaabo maraykanka waxaa xusid mudan cabdulwahaab in maalinimadii jimcada ay ciidamada ameerikaanku gacanta ku dhigeen nin soomaali ah oo soddon sano joogay wadankaasi ninkan ayaa muuqaal laga duubay waxa uu muujinayay ciidamada oo si xun ula dhaqmaya kadibna u taxaabaya xabsiyada lagu hayo dadka la doonayo in wadankaasi laga soo tarxiilo ninkan waxa uu ka mid ahaa soomaalida baasaboorada haysta ee ku dhaqan wadanka maraykanka soddon sano ayuuna deganaa waxay taasi muujinaysaa in maamulka trump uusan kala soocayn dadka soomaaliyeed ee wadankaasi ku dhaqan si isku mid ahna in loo beegsanayo xubintiina cabdi wahaab waa inaga intaa caawa ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayadii islaamiga ah ee baay xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beelweynta ansaareed ee hubeer oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada qansax dheere munaasabadan waxaa kasoo qeyb galay martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo galgaduud culimo salaadiin iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere xafladan waxaa lagu doortay malaaqa cusub ee beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ah ee baay malaaq maxamed aadan khayr kaas oo beesha ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba xafladaasi waxaa kasoo qeyb galay islamarkaana tabintan inooga soo sameeyey bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan soo gaaray deegaanka raamacadey oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhaceysa xaflad ballaaran oo lagu caleema saarayo malaaqa cusub beesha reer hubeer ee ansaarta ah ee degta wilaayada islaamiga ah ee baay malaaq maxamed aadan khayr manuur macalimadey runtii xafladan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin iyo martisharaf kala duwan oo shaga kala timid qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta soomaaliya ugu horreyn waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala inta aysan bilaaban xafladda qaabka qabanqaabada xafladda ee u socoto maraaxishii uu soo maray ee doorashada malaaqa beesha reer hubeer malaaq maxamed aadan kheyr mas-uulka guddiga loo xilsaaray doorashada ayaa markan ila jooga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow bal inooga waran raamacadey iyo maanta waxaa ka soconaya bashiiro waa soo dhowahay baaraka allahu fiik geeg may roogna he deegaanka raamacadda roogna ka hor antii marka may xafladda geegun roogna andhayna ka hor guddiga oo marka may gabangaabada xafladda ama same doorashada malaaga marka mayu ahaa taariikhda hijirada markiyeeda maraasi belle jamaadu uula labaatan iyo toddoba maraasi gabangaabadii habilaawti taqriiban marka may guddiga mayba ka koobanahay tumiisadiya ka koobanahay maalintii eedahayd ilaa yowmana haadaana marka guddigii mayba ka hooleysanaayo oo ka dhaha jaray shaqadii eedahayti hooliyeedahayti ka jari maalintii guddigaasi marka laha dhasi ilaa yowmana haadaa shaqadii eedahayti aan taaganayni aan surinayni ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsana walbadan anin suurta gale waxyaabaha nin suurta gale mayba kumadaha ahaa yaa koo muddadan isku koobanaytay isku yarayti badanayna muddo kooban gudaante mayna nin suurta gallay inay dadkii marka mayu ahaa beelle oo hadda malaaga dooradaas reer hubeereed unaha aruurino inis sheegna deegaanku iyo meeluuna hadi roognoon inaska sheegna taqriiban dad deeraw boqol iyo naytow soddon qof deeraw inuuna meelaha ka harayna nacam haa culmana leinsheena kadibna marka duruusi liin akhri taqriiban shan maalmood oo kaleeto kadib markii shantaasi maalmood duruusi oo dhammaata kadib angudubeen qurshihii iyo maqsuudkii markaas meeliyo onkoen angudubeen ilaahay subxaana wa taala kama hasanatiina si wanaagsan aninka dhammaati baalimay dooratay markii duruusasay dhammaata kadib malaaq oo yoangmadaysiyin ya dooradeen ya marka mayle raayismeeliya kukooy oo leeraw malaag maxamed aadan kheer manuur iyona leeraw ya meeliyaadahaytiya ka dooradeen biidnillahi tabaaraka wa tacaala geegama hadeernay marka gebagabidii iyo gunaanadkii iyo xafladdii hadeerni saadiiba hadda aragahayta may ka dhaha jarnahin raashimadii qiibantiya waa ka dhaha jarna rigi marka socdo aad aragahayta dharsho oo marka may waa fulaanadaha oo ka goran oo xaflu tansiibi naqiib qabiilati xubeer alansaariya ka goran adiiba aragahayta qiibsanyin qeyb marka may waa culmadii qaabilsanyin qeyb nuqabadii qaabilsanyin qeyb marka may waa dadkii oo huweerkihay oo doorashadii waa malaagii dooradii iyo qaabilsan yihiin fadhagowna hadii roognona mayo may linka talagalay dadka martada ah in la ka qaabilo linka talagalay hoolka kana araga hayto kiingmowgadugu dhanka kale marka mayo waxaan bulshawiinta kale oo xaflada ku qiib galayna yaanu meelgaara waa linka talagalay saasoo kale gebdhaha naftirsha may linka talagalay meelgaara waa linka talagalay suguudadii ba araga hayto marka dadka hada dareeraan oo hoolo ku qiib gaadadahayan dhanka hada soodaadii baragayd alshaahiyo dhanka hada baale iyo meelooyay marmarahadii baragayd suldaankiyo kan hada baalana rooganay lasooda aragahayd dhalinyaradii oonayto marka gaban gaabayaasay hoolkii iyo shaqadiisii hooliya wedi waakay cabdirasaaq iyo riga hada soodaadii ba aragahayto maasha allah si wanaagsanna barnaamijkan ninka soo jazakallah khayr maasha allah weli waxaan ku suganahay hoolka quruxda badan ee loo diyaariyey xafladda caleemasaarka malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer ee maanta ka dhacaysa deegaanka raamacadey ee hoostagta degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa ila jooga mid ka mid a waxgaradka ee bal iga waran maanta shucuurkiina iyo qaabka hadda agaasinka ee qaybinta rashinka u socdo bismillaah eeda wanagsanta maasha allah alxamdulilah ilaahay ka mahadsan shawradagikuna sheegada kornomamale ilaahay ka mahadsan miisaanka hadduunan lenna ilaahay lee ku sugaan nimcada kale ilaahay lee ku sugaan alxamdulilah ka mahadsan dhibkale majar alxamdulilah shawrtanadeeda wanaagsan sidii isu kuran alin walan insha allah waa gartay bal ka waran martida iyo qaabka soo dhaweynteeda u socoto iyo qaabka aad xilka isaga saarteen inaad martida soo dhaweysaan martida dhowr geedaan qiibini maasha allaahu malaagada dhowr geed malaagada meela fadheysini culummada meela fadheysini walaayada meela fadheysini dadweynaha kale meela fadheysini hortu maysan sheeganaya dhowr goobood oo magaalada raamadi ka saabsan iskoolka alxamdulilaahi tarbiyatu tacliim booskisha macadkii meel haddii kole shirka kudhiyahayo intaas dhongaay dadka in shal qiibini magel ii bilaan dhowr neef oo geel an katirgalan an goorini bilaanma an goorinay lama neef oo geel an goorini magelka oo wafuudi kala melo ko saddex neef geel an goorini martida kaleedoo walaayi ka jartoy malaga ka jareen iina todob neef geel aan goorini maasha allah alxamdulilah ka wanaagsan waxaa leedahay meesha looma kala maqno maya maya maya ma ilaahay ka mahadsan ilaahay ka mahadsan wal linshal herina mala wal linshal maqagnan mala ilaahay ku santaa kuran ilaahay ku rajana insha allah aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ceel shaahi oo ka mid ah indhergaradka beesha ansaarta ah ee hubeer ee maanta caleema saaranaysa malaaq maxamed aadan khayr manuur macalimadey malaaqa cusub beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay weli waxaan ku dhex jirnaa tabinteena tooska ah ee ku saabsan xafladda caleemasaarka ah ee maanta ka soconaysa deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay sida hordhac laygu sheegay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda wilaayaadka islaamiga baay iyo galgaduud ayaa ka soo qaybgalay xafladan caleemasaarka ah waxaa sidoo kale goobjooga sheekeena sheekh fu'aad maxamed khalaf allah xafide sheekh maxamuud iidaal ayaan arkayaa sidoo kale salaadiinta iyo malaaqyada guud ahaan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa maanta goobjoog ah xafladan caleemasaarka ah ee ka soconaysa deegaanka raamacadey ee degmada qansax dheere taas oo lagu caleema saarayo malaaq maxamed aadan kheyr manuur macalimadey malaaqa cusub ee beesha ansaarta ee hubeer waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa soconaysa qabanqaabada caleemasaarka ee malaaq maxamed aadan kheyr manuur macalimadey malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer ee degta wilayada islaamiga ee baay markan waxaa ila jooga sheekhana sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culamada wilaayaadka islaamiga ah maantana qayb ka ah marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan caleemasaarka ee ka dhacaysa deegaanka raamacadey sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga landalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku dhowo jazaakum allahu khayran bal ka waran soo dhoweynta aad la kulanteen haddii atiin culimada wilaayaadka islaamiga iyo xafladan qiimaha badan ee maanta ka soconaysa deegaanka raamacadey bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacd maasha allah walaalaha eed iyoidan indhowaahiye diyaafadan iyo wanaajiyen tarxiib fayliya yana dhowaahiye marka sidii la muslime walaal jaykalahaya oo kale yahanin dhowaahiyen jazaahum allahu khayran may ka camal faleen xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa eed iyodanin karaamaya wujuuh iyo may kakulkulunay farxad iyo bishaare iyona tow soo dhoweyn fayla kulkulunay markan waxaan soo dhoweynayaa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a mas-uuliyiinta maanta ka soo qayb gashay xafladan caleemasaarka ee ka dhacaysa deegaanka raamacadey sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda andalus calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowa ka waran maanta soo dhoweynta ee halkan ee ka socota iyo xafladda caleemasaarka ee dhacaysa bismi illaahi raxmaan iraxiim wasala allahu calaa nabiyina maxamed aada iyo aad baa noola soo dhowey waana ku faraxsannahay soo dhoweynta sharafta leh iyo dadka badan ee meesha isugu yimid insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa malaaqa cusub ee beesha in uu alla ka dhigo uuna noqdo kuwii diinta ilaahay u gargaarayay muslimiinta mustadcafiintana anfacayay aad baan ugu faraxsannahay kulankan aad buu mahadsan yahay sheekh fu-aad maxamed khalaf ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal weli tebintii tooska ayaan ku guda jirnaa iyo qabanqaabada xafladda caleemasaarka malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimiday malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer ee maanta ka soconaysa deegaanka raamacadey oo ka mid a deegaanada hoosaga degmada khansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay xafladda waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay sheekhana sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bal ka waran soo dhoweynta iyo xafladdan quruxda badan ee maanta halkan ee qabanqaabadeeda ka socoto وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته runtii xafladan qabanqabadii maasha allah ka war soo dhoweynta alla kulanti.
بسم الله الرحمن الرحيم كل ما لك اسمع لما صفى الله
Masha Allah.
Marka- Ee, qaabka ee, reer hubeer ay u diyaariyeen bal ka waran martida saareed insha allahu tacaala horta dhoweynta wa- may waa mid qalbagu qalba ala garade ali kase insha allahu tacaala makaas korn midna waa wejiga midna gacmo way qalbaga allah hel saarin laakiin wejiga iyo gacmo reer hubeereed maanta maasha allah maasha allahu Lama maasha allah
maasha allah warka waxaa waaye ee, culimmadii iyo gooniya loo maamuusay iyo mas-uuliyiintii iyo salaadiintii iyo kulli warni aan culad meeshan joogo culmada si fiican baa loo maamusha ma garat dadkan warumaayo maasha allah olmas felaliga marka waxaa dhihi karta xafladii xafladaha lankiin dhoolaka merkasaja raashinka lasiiya marka ani bahan lasiiya adkaarsi agmalayaase Aad iyo aad.
asoo noole Masha Allah.
raashinka lasiiya sukura linki dari marka ma erey ani baa sayla waali dadkiin dhoo gabaysa agmalayaaso Wadada kale ka sii hore.
olama oo masaagan haydi baa sayla waali dadkiila hoogsaaysa agmalayaaso Masha Allah.
maasha allah maasha allah taala Ee, malaaqa cusub maasha allah malaag cusmaan indir daaramay kitaabka ilahina ka dhagam adduunka ma horumar markii diiray kitaabka ka dhagam muslimiintan isu hogaamiya kitaabka ilahi ka maamulo muslimiinta dariskeenna isu walaalayo annagana magaal- malaag qabiil isu nagane malaag muslimiinta isu nagado lankas oo muslimo darar malaag isu nagado diinka ilahina isu barado lanka haddii madax madax madax nagado diinka hanun waa ku dheerasan badan laakiin meel idir daari malaaga diinka isu barado jihaadka isu taageero cudadkan usu walaa nagadi dhammaantiyoona si diinka ilahi ka gaasma leen isku talagalo on dirdaarime insha allahu tacaala aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh maxamuud iidaale ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga maantana goobjoog ah xafladda caleemasaarka ee goordhow ka bilaabanaysa insha allahu tacaala deegaanka raamacadey ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkan oo maanta lagu caleemasaarayo malaaqa beesha ansaarta ee hubeer malaaq maxamed aadan khayr manuur waa hagaagka dhegeystayaal markan waxa aan soo gaaray bartamaha deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta qof aan joogin loogama sheekan karo shucuurka ka jira deegaankan waxay indhahaygu qabanayaan boqolaal dad muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar islamarkaana socda jidadka waaweyn ee deegaanka waxaa wadooyinka deegaanka raamacadey lagu xadhay raayaadka tawxiidka iyagoo dadka muslimiinta ay ku sii qulqulayaan halka ay ka soconayso qabanqaabada xafladda ballaaran ee caleemasaarka malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimadey malaaqa cusub ee beesha hubeer ee ansaarta ah ee runtii deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa maanta lisaga kala yimid si ay dadkan ay kaga soo qaybgalaan xafladda caleemasaarka ah ee halkan ka soconaysa dadku waxay yihiin kuwa u socda raxan raxan waxay kusii qulqulayaan howlka xafladda loo diyaariyey oo duleedka kaga beegan magaaladan raamacadey waxa ay ii sheegeen guddiga loo xil saaray caleemasaarka in marti sharafta dhowr qeybood loo diyaariyey dadka u dhashay beesha hubeer meel gaar lagu maamuusayo mas-uuliyiinta ka soo qaybgashay xafladda caleemasaarka si gaara loo maamuusayo halka dumarka muslimaadkana goob gaara loo diyaariyey si ay uga qaybgalaan xafladda caleemasaarka ah ee maanta ka dhacaysa deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay daqiiqadaha inagu soo aadan ayaa lagu wadaa insha allahu tacaala inay si toos ah u bilowdaan kelimaadka xafladda caleemasaarka ah runtii lagama sheekayn karo xaaladda iyo isbeddelka maanta ka jira magaaladan raamacadey oo martigelinaysa xafladda caleemasaarka malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer waa hagaagka dhegaystayaal hadda waxaa soconaya qabanqaabadii ugu dambeeyey iyo jeedinta kelimaadka xafladda caleemasaarka malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimadey malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay howlka waxaa ku soo qulqulaya mas-uuliyiinta iyo marti sharafta maanta ka soo qaybgashay xafladdan caleemasaarka hadda waxaa si toosa u soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey xafladda calaamasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee reer hubeer malaaq maxamed aadan kayr markan waxaa la soo dhoweynayaa marti sharafta qeybahooda kala duwan markan waxaa goobta soo gaaray xafladda mas-uuliyiin ay ka mid yihiin sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo marti ku ah xafladdan calaamasaarka markan waxaa ila taagan sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekhana maanta waa sidii dareenkaaga iyo goobta aad soo gaarta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أخونا جزاك الله خيرا درينكيجي آد بان أفرح سنة هاي آد بو أسرية شعوركيجي لما قياسي كرو هدا أيان سو غاري حرونت دور الشدة على مساركة أي كدا عيسو هدا أيان سو غاري waxaan ku arkay de maxay ahayd waa xarun aad loo qurxiyey aad u wanaagsan maasha allah iyo rag aad u qiimo badan odayaal si fiican loogula soo labasay waa meel caalami ah si kale kuma garan kartid ma garata maanta marka mala dhihi karaa meesha qofaan joogin wax waaye wax looga sheega malahan haa ninkii meeshan ka maqan maanta taariikhda dhaaftaan leeyahay baaraka allahu fiik aad buu mahadsan yahay ee, sheekh xamse abu jacfar ayuu kaasi ahaa ee, waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo goobjooga xafladda Ee, markan waxaa ila jooga sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo kasoo qayb galay xafladan caleemasaarka ee maanta ka socota ee, deegaanka raamacadda ee hoostaga degmada qansxdheere sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee andalus wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu idaacadda andalus ku dhowahay Ee, sheekhana waa sidii shucuurkaaga maanta ee, waxaad nasiib u yeelatay inaad ee, ka soo qayb gasho islamarkaana aad qayb ka noqoto ee, mas-uuliyiinta lagu casuumay xafladda caleemasaarka ee ka dhacaysa raamacadey ee lagu caleemasaarayo malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimadey malaaqa cusub beesha ansaarta ah ee hubeer
Ee, maasha allah jazakallahu khayran runtii farxad aad iyo aad iga ingata ee, geedka in munaasabadan aan ka qayb gala weliba ee, kulankan wayba arag hore maybaa ka aaday waqtaana ee, safar ama wax ka gali Ee, deegaanka iyo dadkana waqta hadda ismoogna marka farxad gaara waa ingata aad iyo aad ka faraxsana maasha allah ee, ka waran ee, mashadka iyo goobta la diyaariyey iyo dadaalka iyo meesha ka muuqdo Ee, runtii mayba i muuqda ee, mandar aad iyo aad an qiimo badan ee, walaayada iyo beelahada naqiibka duubati iyo shaqo badan ina geliyan aad iyo aad an muuqdaasa aad iyo aad Ee, haddii ata jaanibka maylaraayusa makaanka oo makaan runtii hood ah oo dhaqankeena soomaaliya haddii unayna maala meelo la kuduuba jari naqiibada ama maraaqyada may bahaada jareeno meelo marka ee, runtii ee, ka tarjumi karo maaragtay dhulka una lena iyo qiimaduusa leeya marka runtii mayba muuqatay juhdi eedeedan biliran in meelo la geli ee, fadhaga iyo maylaraay hoolka markaasi ee, linka talagari ee, munaasabadan iyo dadka naftiyo oo qaabka aan labasanyin ama aynan qurxoonin ee, bulshada tirada badan oo meelo markaas ka qayb galay intaas dhan mayba la arki hore waa hool eed iyo eedan iska aadan insha allahu tacaala walbadanna dhimanyin si aan rajeeyahay aad buu mahadsan yahay sheekh cabdulaahi abu khaalid ayuu kaasi ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo qayb ka ah marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka markan ee, waxaa ila jooga nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul-islaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadka islaamiga ee bariga afrikana ah ee, sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee andalus وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خير وأحسن الله إليك وكل إذاعة الإسلام أندلس Ee, maanta waxaad goobjoog ka tahay xafladan quruxda badan ee caleemasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee degtay wilaayada islaamiga ee baay iyo wilaayaadka qaar ee dalka malaaq maxamed aadan khayr manuur maclimadey ee, waa sidee shucuurkaaga goobta la diyaariyey iyo soo dhoweynta la idiin sameeyey haddii aad tihiin golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ee bariga afrika ما شاء الله جزاك الله تع- تبارك وتعالى شعورتيدا ومد آد سريسو لما قياسي كرو آه، سدا ديران سو دوينتا oo qiimaha badan insha allahu tacaala naloo soo dhoweeyey meesha quruxda badan le aan u jeedo hoolkan oo loogu talagalay xafladda caleemasaarka oo aad loo qarash loo geliyey oo la qurxiyey oo iyada oo kaleba aan inta badan aan la arkaynin aadan ugu faraxsanahay shucuurtayda iyo dareenkayga aad bay u kacsan yihiin lama koobi karo aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay sida wax u socdaan iyo sida wax loo diyaariyey iyo soo dhoweynta intaba insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygana aad buu u sarreeya malaaqa cusub ee beesha ansaarta ee hubeer maxaa leedahay ee, nabadoone malaaqa waxaan leeyahay soo dhowow jazaaka allahu khayra ilaahay subxaana wa tacaala ha kula qaado xilka waa ku soo dhowaynaynaa waa kugu faraxsannahay insha allahu tacaala waxaad ku soo biirtay ee, majmuucaadka ee, oo ku dhaqanka shareecada islaamka ee nuqabada wilaayaadka islaamiga ku nool ayaad ku soo biirtay waxaa ka mid tahay ee, a'immada islaamka imaam min a'immatilmuslimiin ka mid a ayaa tahay insha allahu tacaala imaamnimadaasaan kugu soo dhowaynaynaa annaga oo aad nagu soo biirtay oo majmuucadeenna aad ka mid tahay baan kugu soo dhowaynaynaa waxaana kugu ducaynaynaa ilaahay xilkaas lagu dhiibay inuu ilaahay kula xambaaro ayaan kugu ducaynaynaa jasaaka allahu khayr aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah oo maanta ka soo qaybgalay xafladda caleemasaarka ee quruxda badan ee hadda ka soconaysa deegaanka raamacadey ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaan soo dhoweynayaa ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee baay ugaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ee, ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus ضوين جزاكم الله خيرا Ee, ugaas adiga iyo xubnaha odayaasha ee garbahada ee wilaayada islaamiga ee baay ee aad hogaanka u tahay iyo kasoo qaybgelkiina maanta ee xafladan ka socota raamacadey maxayda kaga dhigan tahay بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد Een, xafladan qiimaha badan hadmay baa dhex fidhiynay howlkii quruxda badanaay ee xafladda caleemasaarka ee malaaqa een, guud een, beele reer hubeelad ansaarta ah ee degaasu walaayadda islaamiga ee bay Een, ani iyo malaaqyada qaar kumid ah ee badinsho oo oo degaa walaayada Een, eed iyo eed maynay ka dhigantaa xafladan ku qaybgalshe hadduu nahni dhawaay Een, sharaf iyo ammaan yaani mudanta maasha allah malaaqa cusub maxaa leedihiin malaaq usumaylana hadhawaaw malaaqada een, wilaayada islaamiga abaay ee ku dhaqan shareeca islaamka een, yaha kabiirti aa ka dhawaaw yaalana waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay dhegeystayaal waxaa la sugaba waxaa si toos ah u bilowday xafladdii caleemasaarka malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer malaaq maxamed aadan khayr malaaq macalin midey oo maanta ka dhacaysa deegaanka raamacaddi ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay sida hordhaca aan idinkugu sheegay ee tabinta gaarka ah waxaa xafladan ka soo qaybgalay wulaadda wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo baay sheekh cabdulaahi abukhaalid iyo sheekh xamse abu jacfar sidoo kale waxaa ku sugan sheekh fuaad maxamed khalaf sheekh maxamuud iidaale ee gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirlislaam iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay haddii martidii hadhawaayna maylana mas-uuliyiinta xarakada iyo martada kala niila roogda mashriq iyo maqribna ku shalkooyti masaafo dheerna ha ku galle iyo mudanayaasha kaleba maylana mahadsantiina maxabi iyo maamuus iyo martaqaad wanaagsan ha ka dhowaada majliska iyo makaanka la rooga muuqaalkun qurux- quruxda badan iyo magaalada raamacadey ha ka dhowaada mas-uulka iyo malaagga la doorade marag iyo markhaata iniku nagataanga la siinlafaday mashruuciga gebagabada iyo munaasabadda elensaarka ha ka dhowaada masiirka muslimiinta in la toosiyo midnimada ummadana laka dadaala murtadiintana laisku dhawo mujaahidiintana maal iyo murug lala garab suruma magacii ansaarta muddo horena haayna laha muujiyo lafadahaya munaasabadda eelaamasaarka wax ka dhowaada wa jasaakum allaahu khayran
intaasi kadib waxaa si toos ah loo gudagalay xafladda caleemasaarka malaaq maxamed aadan kheyr manuur macalin midey malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee ka dhacaysa deegaanka ramacadey ee waxaa xafladda loo diyaariyey howl aad u qurux badan oo aan isleeyahay ee xafladaha aan ka qaybgalo waxay ka mid tahay xafladihii ugu quruxda badnaa ee soo mara waxaana lagu qabtay bannaanka deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa loo baaqa oo kelimadiisa lagu soo dhoweeyey suldaan ibraahim malaaq suldaanka guud ee beesha hubeer waxaana uu soo jeedinaya kelimad soo dhoweyn mas-uuliyiinta culimmada salaadiinta nabadoonnada iyo martisharafta ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka malaaqa beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ah ee baay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إخواني إلهي سبحانه وتعالى مهد الله ثم انتاز كدب مركز كدب ما يمهد إليانة حركة الشباب المجاهدين فوق رحضون حفلتهم لين أغاسمي بلشدهم اسكهيرين أو كلا دوم قيب كست يكتر سنت كلا دنبين تجيكني مقوت هجي هجي إلهي سبب نينكو كوالي marka insha allahu lankiin ka sarreey iyo lankiin ka hoosayb yaan ka mahad celiyaana ikhwaani mayn mahad celiyaane walaalaha muslimiinta deriskuna ene oo safar dheer haniin gali rego inta fadhiye dad walaalaha reer bay naqiibka guud naqiibka guud walaayaadka islaamiga ah iyo may rooge walaalo kale martan e beeli reer weere dandhaladi gobollo kale ku shalkooy sida gedo jubbada iyo walaal kale shabeellada hoose ugaas yahay intiyahayta dhammaanti maylenaa wajazaakum allaahu khayr safaradiisan hagalleen dantii qabiilkan hayten iyo ti muslimiintan hayten dhammaantiyo isan hala laabteen oo walaalihiin reer bay xaflad iyo dhakadaayan ugaas iyo eleemasaarka isan ha ajiibten wajazaakum allaahu khayr yasiilena intaas kale ma igmahadeliyaani dadkii walaalahay ulumadahay oo walaalaha muslimiinta reer huweereed haambahi markii xafladun balaawahayti asharan akhriyaay maclimiintii ohay markii gebgebahaytana safarhaddii oo inla qaadadeen yoonu meeliyohan ku tabeen wajazaakum allaahu khayr maalin yoonta ku tabaryarin may ballanaa ilaahu miisan sho-unka buuhi may intaas kabacdi igmahadeliyey beelle reer huweereed gaar ahaan gobolka bay degaasa oo xafladun qiimada badan ha dhegti oo geeka xafladun ku hor muddoba dowro socotay iyadoo kala dambeyn le wanaag le ka dul qaadadeen odayaashii walaayada bay ku tirsanaay dowradii abbaar socotay kabidib haddana falanqeen oo guud la galay si deegaanka lan muslim ah shareec islaamka ku hogaamiyow dabaacad iyo diin leh muslimiinta kan danyar iyo kan qaniga ee dhatiyooba fiiriyaw haanhuleen haansaareen yowa jazaakum allaahu khayr yalena intaas kabacdi kolley insha allaahu fina kastoo hadda inta likiteegayo oo bulshimiinta reer huweereed may dareemana geek in idhi in dareemahayn oo kuleelka hadda teegin yo oo gebroosho iyo wiilisho odayaalsho fina kastoo geeka lang muslum ee oo beelaaska saabsan ini usu iliidin usu tuwinyamay markhaato ku enaa kalsooni iyo wanaag yo onis qabaan iyo maxabo muslimiinta iyo inqabaan dartiyo midnimadiyoona caddaayaasa in ugaaska la doorade maalimiday eedankeer qalbi wanaag iyo wiji furfuraan yan inku caddaayaasa qaabka iliidin fidhiyaana waana inka ganacsanyiin iyo kala dambeynta iyo wanaagin wadaan ma intaas kabacdi mahadeliyaane walaalaha guddiga oo tumiseda xubnood ku koobanaay beelo laha ku saari laha ku huli qaabkun geeki sharafta le liin fidhii ilaahay ba inta walhadeesii tuma markaas kadib dhini kasta yo walan fiiriyaayan hoolkun inka dambayta ilaa i maalinta dowladu fulumaasi lankii xanuunsan i lankii fiya u dhati oba ku warqabti yo ang mahad eliyaan wajazaakum allahu khayr may kale intaaska darey walaalayaal haddii geeka farxadun ilaahay isna sii kalsoonidun in wanaagun unanka kulumni maynan inku baahanye in midnimadii la ilaaliyo wanaagii eed walbadan liinku tarjumo lankasta mas-uul ah ama gurushay inhaadoy ama beelwal inhaadoy may indardaaramaane walaa muslimiinta kamadoobayaan qabiilka dantiisa i maalshay meelbadanka deerayaan maybu waa midnamoatiyeedahayta inis dardaaramaana insha allahu may kalen dardaaramaana walaalkii la doorraday uleys bala ka saar ilaahay kiin fududaaye se walaalaha kalsooni kiinka qabaanga insha allahu adoo tabarta ay uleyskaa un aragaadhiyo ka qaadnaysi dadkii kiikoreen qaadeen intaasna walaalka kula dardaaramaana insha allahu warkay may ka kooban yaaha tarxiibkaasa walaalka ka koobada suguud farxaddaan omayba sheega korne geeka liinka uga korno walaalihii reer bay iyo habandha keen gobolka bay gaar ahaan deegaanka habaalbarbaara beeli reer weereed runtii wanaag badan iyo sharaf badan iyo geeka waxyaabaha iyo habandhigti xag dhaqaale iyo wiji furfurun dhati oo ban insha allaahu iyada waanan ka ganacsano waanan ka faraxsanno warka intaasaa ka koobay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan waxaa la gudagelayaa qaybihii kelimaadka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee beesha hubeer ay ugu talagaleen xafladda caleemasaarka waxaa qayb ka ah nashaadaadka ay soo bandhigeen gabayo kelimaad ku baxaya luqadda carabiga iyo sidoo kale bayaan ka soo baxay hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha ansaarta ah ee hubeer ee dega qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي باشا هبير آدكتا أوفلو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كلا وذتشي أو صعدي مع المكذب كاسو أي كدح صعتي دروس إيوه محاضرات قيم أه una dhexeeyey waxgaradka iyo culimmada beesha ansaarta ah ee hubayr kulanka oo hadafkiisa ahaa doorashada naqiib beesha ku hogaamiya kitaabka allah iyo sunnada rasuulka gaar ahaan qaybteeda degta oflow wayna ku guulaysatay ilaahay mahadi waxayna soo saartay bayaanka soo socda kow beesha waxay cusboonaysiinaysaa baycada allah iyo rasuulkiisa iyo tan xarakada intayba alle iyo rasuulkiisa ay adiicayso labo waxay caddaynaysaa walaheeda muslimiinta iyo mujaahidiinta waxayna ka beri noqonaysaa murtadiinta iyo gaalada saddex waxay dardargelinaysaa kaabiyaasha waxbarashada tarbiyada isku filnaashaha iyo horumarka afar waxay kobcinaysaa ilaha isku filnaashaha sida beeraha xoolaha xirfadaha iyo goobaha caafimaadka shan waxay soo dhoweynaysaa dadaalada qawaa'ilada soomaali ee muslimiinta ah iyo garab istaagooda jihaadka iyo mujaahidiinta lix waxay aaminsan tahay dhulka inuu ka dhigan yahay jiritaanka ummadaha mana ku raali noqonayso in qayb ka mid ah la hibeeyo toddobo dhammaan muslimiinta caalamka waxay ugu baaqaysaa midnimo iyo u gargaaridda diinta iyo muslimiinta dulman sideed waxay bogaadinaysaa doorka gabdhaha muslimaadka ah infaaqooda samaynta cagaga dahaaran iyo guud ahaan ku-deeqidooda waxyaabaha uu u baahan yahay walaalka mujaahidka ah toban waxay soo dhoweynaysaa naqiibkeeda cusub allaha u kaalmeeyee waxayna caddaynaysaa inay maqlayso atiicaysana inta alle iyo rasuulkiisa uu atiicayo kow iyo toban waxay ka dhigaysaa dhagalaha cadowga gaar ahaan hay-adka gaalaysiinta iyo fataawaadka culimada xun laba iyo toban waxay ka dhigaysaa diriirta ka dhexayda qawaa'ilka muslimiinta ah ee walaalaha nahay gaar ahaan kuwa dariiskanala ah ee waxaa magaca calle iyo xaqa walaaltinimada iyo kan dariska idinku weydiinaynaa inaad joojisaan dagaalka walaaltinimada aad adkaysaan ugu dambayn waa hubayr oo idin leh shareeco ama shahaado ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu noo kaalmeeyo uunana waafijiyo wuxuu jecel yahay taariikhda bayaanka jumaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri saxiixiyaasha bayaanka kow malaag aadan salaad nuur labo malaag miiris xuseen xasan saddex nabaddoon maxamed cabdi jiirow afar sheekh xusein sheekh ibraahim shan nabaddoon kuusane axmed cusmaan lix malaaqukaasha isxaaq cabdiraxmaan toddobo nabaddoon cali maxamed iftiin sideed nabaddoon sheekh makaa'iil sagaal nabaddoon xusein aadan toban nabaddoon xaajow baruush wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh زادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري وشفيعيا وفخرا